waa mahadsantahay walaalkay horta dhibaato badan way iska jirtaay oo dhibaatooyinka waxay ka imaadaan haddii meesha laba qof ay isu dagaasho wax badan dadka dhibaato way ay gaartaa innagana dad soomaaliyadaa nahay oo ma aysan ma jiri jirin waagii hore haddii ay laba qudhub isdagaalo ama laba beel ay isdagaasho dadka shacabka lama aysan dhibaatay jirin shabeella hoose mar badan wuu soo laalaabtay dowladiina wax kama aysan qabanan marka kole waxaan rajaynaynaa insha allah in wax laga qabto dhibaato badan wayna haysataa haween baa la dhibaatay hooyo baa shalay la dilay ka hor hooyo iyo aruurteedii aa lagu dhibaatay gurigaa lagu gubay cid haddaba wax ka qabato ma aana arkin annaga ama ay isheeg ay ka naxdo ama ay dowladda ahaato dhan maamul goboleed ha ahaado marka insha allah dowladda waxaan ka codsanaynaa inay wax badan nooga bedesho dhibaatooyinkaas aada gobolka shabeellaha hoose waaya colaada gobolka bulshada meelo badan oo ka mid a bay saamaysay dumarka iyo caruurta waa u nugul yihiin marka ilaa hadda wax tira kooba ma lahaya inta caruurta iyo dumarka ay gaarsiisan yihiin oo ay dhibaatada soo gaartay wallaahi ma ahan wax tira koob maayo because waxaa jiro gabar la kubsado gabdhol badanaa gabdhaha waagii hore waa la kubsan jiro waxaa jiro gabar dagaal ku dhimatay oo aan la ogeyn waxaa jiro dad ansoomta waxay maraan duurka ay maraan dad shacaba oo caruur ah iyo maxaa la yidhahdaa maanta iska dhibaato ku gaartaa maxaa la yidhahdaa wax badan dhibaato waa ay gaartaa caruurta iyo haweenka maadaama ay yihiin dadka rayidka ugu badan hadda oo isheeg haddii gurigii ama tuulooyinka u dhadhow oo laamiyada meelihii oo qaraxyada la geliyo wax lagu sameeyo waxaa jira aruur oo iisheeg oo hoolal laysku daadsanaayo beeraaley wax badan way iska jiraan waayaha guddoomiye caruurta iyo dumarku waa birmagaydu dagaalku qayb kama qaataan weliba dumarku waxaa weeyaan labada dhinacba qoys bay u yihiin waxaa laga yaabaa inay kuwaana ay walaalla yihiin kuwan kalena ay xaas u noqdaan ama hooye u yihiin marka sababta loo dilayo dumarka oo guryaha looga gubayo oo caruurtooda sakhiirada loo laaynayo colaadu dee qayb kama ahani ma ogaateen ilaa hadda ma baarteen
wallaahi ilaa horta meesha haddii waxay ku wanaagsanaan lahayd in la tago meeshii uu dhibaatada ka dhacdo haddii la tago moog tahay wax badan waa la ogaan lahaa laakiin dadku anagu meeshama tegi karno waxaa meelihii haddana ma ahan wadankii nabad ma ahan meeshii lama tegi karo qofka saxda lama ogaan karo qofadu wax kuu sheegaayo wixii way dhaceen waa sax way dhaceen laakiin qof walba si uun wax kugu sheegaa marka hadaa weydiisa su-aal marka dhibaatada mar walba way iska dhaceysaa laakiin waxay ku dhaceyso iyo sidii u dhaceyso waa u jeednaa meesha laba beelaa ku dagaalanto koley sidii markaas wax balbana way dhaca haddii ay hataa ay isdagaalaan iyaga ay wax isweedaarsadaan dadaa meesha ku dhibaatoowo waxaa ku dhibaatoowo waa aruur ma ordi karaan waa hooyo oo wahayeela hooyo oo maxaa layihahda laga inay xaamilo tahay laga yaabaa inay hooyo maxaa layihahda ay barfaysan tahay aysan socon karin wadanka abaaraa ka jirto marka
waaya marka xanuun midiku haysaa dhibkan gaaraya dadkan rayidka ah gaar ahaan adiga oo gudoomiya ururka ah xanuun ma kugu haysaa wax badan xanuun maxaynogaheywalahi anaga haween ahaan ma og tahay dadka waxaa jiro haddii adig annaga aan tegi lahayn meeshii aan tegi lahayn dadkii ma jiraan dad oo maanta isu diimeynayo haddii dagaalka meesha haduu ku ekaan lahaa laba qabiil dad soomaaliwen dhan way hali kartay laakiin hadda haddii ay dadkaas ama haweenka meesha joogo annaga aan u tagno aan dhahno soo baxa anagaa wada degan magaaladan dadkaan isdagaalayo dhalinyaradeen anagaa dhalnay anagaa wax ka qaban karna haddaan dhahno meeshii waxaa jira gacmo kalaa jiro oo aan wax laga qaban karin marka waxaa jira oo arrin guud oo dowladda koonfur galbeed wax u fidisay waa jirtaa oo mar badan maamulka gobolka hitaa dowlaheshiisiin u sameeyey afgooyaa lagu sameeyey wax badan marka waxaa u maleeya aniga dadka hal hadda gobasha loodhiga inaysa ahayn dadkii deegaanka ay yihiin dad qabiilada matalaayo meelahaan joogo saasa ila tahay aniga marka hadday ahaan lahaayeen dadka deegaankii meesha joogo xanuunkii ahaayo xanuun aad iyo aad mar walba waan ka xanuunsanaa mar walba oo wax dhacaan anaga wayna saameynaysaa ilan hooyaan ahay aniga haddii hooyo la dhibaatay hooyaan ahay waa ka xanuunsanayaa haddii caruurta wax ku dhacaan keyga amalaa umaleeyaa ilan anaa caruur dhalay marka waxaan ka codsanaa dowladda inay ka jawaabto arrintaas oo ay wax ka qabato annaga hooyooyinkii aan ahay haddii waxaa la rabaa in hadalkeena la dhagaysto dhibaatada anagaa nagu dhacda maxaa la yidhahdaa caruurteena dhibaato gaarta waxaan ka codsanaynaa dowladda inay iyagana wax badan ka qabtaan ummadda shacabka soomaaliyeed oo meesha joogana waxaan ka codsanaynaa iyagana dadkaan dagaalamayo oo dhibaatada isu geysanayo iyagana inay beri ka noqdaan insha allah miskudayda inaad la kulantaan dhaqanka iyo siyaasiyiinta beelaha dagaalamaya oo aad u bandhigtaan xanuunka idin hayo iyo dhibaatada idinsoo gaarayso oo wiilashiina ay isu geysanayaan inaad is- la kulanteen dhibaatadiina ma u bandhigteen kuley way qaadan lahaayeen nabadda Eh, marka maxaad doonaysaa inaad see rabtaa inaad u noolaataan haddiiba ay dhibkan iyo magaaladii iyo ay gubanayaan oo gobolkii dadkii iyagoo qaarkood nool dab lagu qabanayo oo gu- dumarkii la kufsanayo sidee rabtaan inaad ugu ugu noolaataan gobolka degmooyinkiisa wallaahi degmooyinka dhanka ma taagno dhibaatooyinka waxaa ka taagan meelo yaryar hadda Eh, marka eh, aniga waxaan ka codsan lahaa dadka ku dagaalamayo waa dad walaalaheena ah waxaan ka codsanaynaa inay dagaalka iska daayaan ee nabadda qaataan oo ay iska daayaan oo horumar haddii lagu gaari lahayo meeqa wiilaa ku maqan wiil kuma aan dhalanin maxaa la yidhahdaa guryo laguma dhisin dabaqyadii wayna ka dumeen saa anaga isu habadaynayna marka waxaan ka codsanayaa inay dhalinyaradan anagaan dhalnay oo meesha ku dagaalamaya inay iska daayaan dagaalka waxaan ka codsanaa odayaasha iyo dadka ka dambeeyo inay meesha dagaalka raacnaan waxaan ka codsanaynaa inay iyagana ay nabadda qaataan Oh, waaya ummadaan meesha joogta ay u daneeyaan waaya su-aasha ugu dambaysa gudoomiye waxaan rabnaa eh, xal kale ma la heli karaa maadaama colaadii la dhammee waayey oo dowladii ay xallin weyday oo koonfur galbeed xallin weyday oo dhaqankii ay ku guuldareysteen colaadiina weli taagan tahay ma la heli karaa xal lagu badbaadin karo caruurta iyo dumarka ugu yaraan in gobolka laga saaro meelo kale aad geysaan ma awoodi kartaan Ee, horta haddii awood iyo ama dowladda ama maamulka koonfur galbeed hadee ama dowladda weynba haddee awood lahaan lahayd waxaa la sameyn lahaa dadkii soo qaxay oo ii sheeg oo abaarta kasoo qaxday aa la geyn lahaa gurigooda soo dheh
hay Ee, marka horta xalka hadda oo la sameyn karo waxay tahay anaga dowladda federaalka dhexda dhinaceedii wax u heshiisin oo gobolka shabeellaha hoose ay u talgashay ma aysan jirin hadda waxaa maqlay wasaaradda arrimaha gudaha inay waddo barnaamijkaan aan ka qaybgala jiro oo wasaaradda wadada heshiisina waa ka hadalnay arrinta gobolka shabeellaha hoose waa soo bandhignay Ee, marka do- dowlad waxaa xalin kara arrintaas waxay tahay dowladda weyn oo dowladda federaalka ah inay iyaga ay meesha geyso ciidamo isku dhaf ah ciidamada meesha lagu dagaalamayo lasoo qaado ciidamada oo isku dhaf ah ama ciidamo hadda gobolka banaadir ka shaqeey oo kale haddii la wado laba boqol askari oo marka laga dejiyo maanta way qaboobaysaa dagaalna kama dhacayo ilan meesha waxaa dadkii ewel ku dagaalamayo wadada saqawmada joogsamahan waa ciidan inta laga qaaday meesha la gelay ciidankii ma yaqaanaan waxay u tagayaan shacabka soo shacabka meesha joogo iyo ciidanka waxay dan ugu jirtaa markaas inay shacabka ciidanka isla shaqeeyaan oo amniga kala shaqeeyaan marka xalka la heli karo oo nabad lagu heli karo waxay tahay waa meeshaas ciidamada joogan lasoo qaado ciidamo cusub la geeyo oo aan meesha qabiilkaasna ahaanin oo soomaali weyn ah